Iyadoo magaalada Kismaayo ay ka jiraan in carruurta aan gaarin ay shaqooyin kala duwan ka qabtaan magaalada, Wasaaradda Haweenka, Xuquuqul Insaanka iyo Arrimaha Qoyska Jubbaland ayaa muddooyinkan ka wada magaalada Kismaayo barnaamijyo lagu wacyigelinayo in carruurta aan lagula kicin tacaddiyo ka dhanka ah jinsiga. Carruurta Soomaaliyeed ayaa waxay la kulmaan tacaddiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin askariyiinta, afduubka, iyo shaqaaqooyin lagula kaco carruurta. Agaasimaha Waaxda Carruurta ee Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland, Cabdiqaadir Cabdi ayaa ka warbixiyay tacadiyada loo geysto carruurta yaryar.
Ka hortagidda iyo wacyigelin ku saabsan in carruurta oo askar noqdaan oo maaragtay dhanka kale ay dugsiyada iyo iskuullada iyo waxa ay ay aadaan. Askaraynta ama canuga inuu askar noqdo isaga oo maaragtay da'diisa ay yar tahay waxay ka mid tahay tacadiyada lixda ah ee loo geysto carruurta ka mid tahay. Tacadiyadaas lixda ah haddaan dulmaro waxaa ka mid ah in canuga dilka oo kale waxaa kaloo ka mid ah afduubka ilmaha loo geysto oo kale waxaa kaloo ka mid ah kufsi iyo sexual violence waxa la yiraahdo shaqaaqa la xiriirta galmo in lagu sameeyo canug yar waxaa kaloo ka mid ah tacadiyada foosho xun ee loo geysta carruurta barnaamijkan marka markaan usoo noqdo recruitment ama in carruurta ay noqdaan askar ay ka mid noqdaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intaba si toos a uma shaqaalaysiiyaan carruur ka yar da-dooda siddeed iyo toban qofka markii la shaqaalaysiinayo askari laga dhigayo nidaamyo badanuu maraa waxyaabo badanuu maraa laakiin waxa aan ka hadlayno annaga waxa weeye in carruurta ayaga laftoodu si dadban ay maaragtay askaraynta ku geli karaan oo ay ka mid tahay adduunkana uu u aqoonsan yahay canuga haddii uu meesha shaqo ka qabto saldhig ciidan ama maaragtay xafiis dowladeed ama hadduu shaqo ka qabto ciidanka meel ay joogaan ama kaam ha noqdo ama ha noqdo saldhig ha noqdo hadday ka shaqeeyaan oo howlo ay ka qabtaan micnaheeda waxa waaye canuga waa la askareeyey marka bulshada iyo ciidanka laftooda inay arrintaa ku baraarugsanaadaana la rabaa hadduu alla idmo insha allah